magaalada muqdisho dad hubaysan baa jooga qa- qaar interest group ay yihiin oon ognahayo sida xog ay nagu siiyeen hay-adaha amniga qaarkood oo dadka dila al-shabaabna si eh, al-shabaabna wa- waa iska sheegtaan al-shabaabkuna al-shabaab lug baabuuro qarax- qaraxdaba waa iska sheegtaan Eh, waddanku dagaal buu ku jiraa hay-addii maanta u xil saaran inay dadka sharciga markay hay-adaha amnigu soo qabtaan ay soo baaraan iskama hay karaan waa inay meel ay ula tiigsadaan oo arrintooda dhammaysa waa inay jirtaa meeshana maxkamadda ciidamada qalabka sida waayo waxaan codsanaynaa marka oon meel kasta ka rajaynaynaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha baarlamaanka in naloo heeliyo kow in sharcigii argagixisa la dagaalanka la boobsiiyo maxkamaddu waa gacmo xihan tahay annaga ma doonayno keliya kan al-shabaabka ahee lasoo qabto kale inaan xukunno toban qof kiis kaste soddon qof aa ku xiriirta midkii gurigiisa ku- uu kusoo degay midkii baabuurkiisa kusoo qaaday midkii telefoonka u gaday midkii madaxtooyadii waa taas yidhi amba he- he- he- hay-addii waa taas qarxi yidhi waxaasoo idil waa he- waa lasoo helaa arrimo sirdoona lagu soo helaa ujeedooyinkoynu waxa weeyaan xabsi dhexe in xabsi inaan helno u gaar ah maanta xabsigii dhexe baan ku xirnaa dadkii markaasaa waxaa meel iskula xiran annagoo ka xun duruuftana qadari karna inay nin kiis caadiya galay iyo nin al-shabaab horaan uga codsano dowladda waana waana ka rajaynaynaa wasaaradda garsoorka iyo in dad- dadka ay qusayso qusayso in xabsiyo gaara eh, la sameeyo waxyaabaha aan rabno waxaa ka mid a eh, maxkamaddu hadda meel bay du- dulsaar ku tahay in guryaheeda la dayactiro oo xarumihii ay lahayd la dayactiro in saraakiisha had maanta ka shaqeysa garsoorayaasha la kordhiyo la tayeeyo in maxaan ku idhaahdaa dowrka ay leedahay waxaan ka codsanaa do- eh, maxaan ku idhaahdaa eh, eh, inta ay qusayso maadaama maxkamaddani qaadayso kiisaska maanta waddanka ka dhacayo ugu khatarsan oo ugu dhibka badan oo ugu badan ay qaadayso maxkamad ciidan kaliya aysan ahayn in hiilo gaara nala siiyo dagaalka aan ku jirno in ay nala galaan hay-adaha dowladdu ay maxaan ku idhaahdaa ay na kaabaan annaga haddaan haddii noogula siin lahayo ciidan kaliya qaada la- la dhihi lahaa dhibkeenu waa iraa lahaa laakiin maanta kiis kastee waddanka ka dhacaya wuxuu la xiriiraa argagixiso